ololaha biyo dhaaminta abaaraha ayaa laga daahfuray magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ururada aan dowliga ahayn ee galmudug oo kaashanaya hay-adda mataan soomaali ayaa bilaabay ololo biyo dhaaminta abaaraha ee deegaanada mihiga ah gudoomiyaha shabakada ururada aan dowliga ahayn ee galmudug axmed cabdulaahi gaaradiid oo ka hadlay daafurka ayaa xusay in wejiga koowaad ee biyo dhaaminta la gaarsiin doono labaatan booyadood ilaa labiyo toban deegaan waxa uuna dhanka kale uga mahad celiyey mataan soomaali oo ah shabakad ka caawisay dhaqaalaha ay ku bixinayaan biyodhaaminta xilligan la joogo furitaanka ololaha biyodhaaminta abaaraha oo runtii aan dareensannahay in dadka iyo duunyada deegaanadan ku hareeraysanba ay aad u saamaysay abaarti dhacday ayna la joogo xilliga uga adkaay oo ay ahayd in biyo loo dhaamiyo biyona la gaarsiiyo ololahan waxaa wado oo haddeertaan fuliyaalka ah galmudug non state actors network shabakadda ururada aan dowliga ahayn ee galmudug sidoo kaleeta waxaa fangareysay oo naga caawinaysa ololahan inuu fulo mataan soomaali oo runtii aan uga mahad celinayno qaabkii ay noogu garab istaagtay shaqadan iyo activitigan wejiga koowaad oo hadda noo bilowda waxaan rabnaa inay ka faa'iidaystaan ilaa labiyo toban deegaan waxaana rabnaa in si deg deg leh wejiga koowaad oo noogu soo dhammaado maalmaha nagu soo fooda leh laba maalin buu isnala dhaafin islamarkaasna waxaa diyaarsan qorshihii wejiga labaad ee biidhaaminta lagu samayn lahaa taasoo muhiimad gaara siinaya in biidhaaminta la dedejiyo maadaama baahida loo qabo dadka deegaanku ay aad u badan tahay qof kasta oo muuqaalkeenna ama uu soo gaarta farriinteennana waxaan rabnaa inaan gaarsiinno farriinta culus ee ka jirta deegaanada ee la xiriirta arrimaha abaaraha iyo saamaynta ay ku yeesheen dadka iyo duunyada oo aan rabno inay qof walba ay ka jawaabaan in alaaliya intii ay ka jawaabi karaan ay ka jawaabaan annaguna aan diyaar u nahay inaan inti allaaliya intii karaankeenna wax ka qaban karno aan u qabanno haddii aan nahay bahda samafalayaasha annagoo dee aanan guruubyo gaara kale ahayn oo dee hal mid ah oo tiimkii samafalayaasha dhan ay ku dhan yihiin inay ka shaqeeyaan arrimaha abaaraha dhanka kale cabdiyaale maxamed ciise oo ah baragara manajerka shabakadan ayaa dhankiisa ugu baaqay dhammaan inta wax awooda inay ka qayb qaataan biyo dhaaminta lagana jawaabo saamaynta taban ee abaaruhu ku yeesheen dadka iyo dunyada ku nool dhulka miyiga ah
ololahan waxaa maaragtay iska kaashanaya hay-adda mataan iyo shabakadda aan dawliga ahayn ee galmudug waxaa marka sharaf noo ah inaan galabta halkan u joogno inaan maaragtay daahfurno ololahaas waa ololo ballaaran runtii oo feyskiisii koowaad galabta la daahfuraayo ayna ka faa'iidaysan doonaan dad badan oo kun iyo shan boqoloo qoys ay ka faa'iidaysan doonaan insha allah ololahan wejiga koowaad waxaa loogu talagalaa in la gaarsiiyo ilaa iyo toban deegaan in la gaarsiiyey ayaa loogu talagalay halka kuwa ka dambeeyana intaas ka sii badan doonaan haddii ilaha idmo waxaan marka dadka samafalayaasha u baaqaynaa inay arrintan ay gacan ka geystaan maadaama roobkii loogu talagalay xilliyadii uu di'i jiray uusan maarata ka soo daahay dayrtii sanadkii hore la waayey haddana gugi oo laga yaabo inuu dib u sii dhaco waxaan codsanaynaa dadka samafalayaasha ah ee muxsiniinta inay arrintan maaragtay gacan weyn ka geystaan daafurka ololaha biyo dhaaminta abaaraha ee reer miyiga ayaa ku soo aadaya xilli dalka ay ka jirto abaar baacsan taas oo saameyn taban ku yeelatay dadka ku nool dhulka miyiga ah